ku ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya muqdisho oo boqol iyo shanta xildhibaan ee saxiixday ee saxiixa ah soo gudbiyey aragtida siyaasadeed ee kow iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun toban iyo todobada ee golaha shacabka ujeedada soo gudbinta aragtida siyaasadeed waxaan halkan si rasmi ah kaaga soo gudbinaynaa soo gudbin aragti siyaasadeed oo ay soo gudbiyeen boqol iyo shan xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed ee uu ku soo jeediyey in aa in aad toosin ku samaysid golaha wasiirada ee aad soo magacaawday ka hor inta aadan ansixin u horkeenin golaha shacabka si waafaqsan qodobka boqolaad ee farqadiisa ca ee dastuurka federaalka ah nuxurka toosinta ee aragtida siyaasadeed ku soo gudbiyaan xubnaha xildhibaanada kor ku xusun waxay tahay in la garabmaray habka awood qaybsiga beeraha soomaaliyeed ee taxanaha soo ahaa xukuumad qaab aan waafaqsaneyn aragtida awood qaybsiga ay horay beelaha soomaaliyeed heshiiyeen taas oo aan isleenahay in ay baalmarsan tahay rajadii ummadda ka lahayd xukuumaddan cusub tilmaanta garabka mar marka awood qaybsiga ee ay xildhibaanada soo gudbiyeen waxaa guddoonka golaha soomaaliyeed u arkaan inay tahay mid la garwaaqsan karo sidaas awgeed mudane ra-iisul wasaare waxaan rajaynaynaa in aad siin doontid soo jeedinta toosinta ah qadarinta ay mudan tahay